إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gaari gaashaamanaya ciidamada shisheeye ee yuganda waxaa looga gubay duleedka deegaanka golweyn ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada yuganda ay ku leeyihiin degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose alkataa'ib ayaa baahisay sawiro hor leh oo lagu soo bandhigay hub gaadiid iyo saanad ciidan oo xooggan oo shabaabul mujaahidiin ku furteen dagaalkii ka dhacay deegaanka masagawa iyo gobolka galgaduud odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhowaad labaatan neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka kulan ballaaran oo lagu bogaadinayo weerarkii ka dhacay deegaanka masagawa iyo gobolka galgaduud kaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa lagu qabtay magaalada ceelbuur
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
warkii oo faahfaahsan gaari gaashaaman ayaa ciidamada shisheeye ee yuganda waxaa looga gubay duuleedka deegaanka goolweyn ee shabeellaha hoose warkaasi war kale oo la xiriira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar kale ku qaaday yugandheeska ku sugan qoryooley waxaa faahfaahinaya haashim mar kale gobolka shabeellada hoose waxaa xalay ka dhacay weerar ka dhanaa ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mida gobolkaas kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagala u dhigay kolonyan ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ku socdaalaya duleedka deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaana ciidamada uganda gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaari tow ah oo ka mid a kolonyada ciidamada shisheeye ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo gebi ahaanba gubtay waxaana sidoo kale gaariga ku basbeelay dhammaan askartii la socotay weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin askarta ku dhimatay gaariga la burburiyey inta ay la-eg tahay isla shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero sidaas oo kale ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley halkaas uu ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamada shisheeye soo wajahday cabsi xoogan iyagoo ka cabsi qabay inay la kulmaan mid lamida weerarkii weynaa ee lagu laayay ciidamada uganda kaas oo dhowaan ka dhacay degmada buulomareer ee isla gobolka shabeellada hoose ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga gobolka shabeellada hoose gaar ahaan ciidamada uganda ayaa waxa ay la kulmayaan weeraro lagu dhiigbixiyey oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjartay xero militari oo ciidamadan uganda ku lahaayeen degmada buulomareer halkaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari maxaabiist dagaalna laga qabsaday jasaaka allaahu khayran alkataa'ib ayaa baahisay sawiro hor leh oo lagu soo bandhigay hub gaadiid saanad ciidan oo xoogan oo shabaabul mujaahidiin ku furteen dagaalkii ka dhacay deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud wariyahene maxamed cali aadan ayaa stuudiyaha igula sugan haye maxamed cali waxaa inaga orantaa sawiradan maxaa ka soo muuqday xajmiga saanada milatari oo mujaahidiintu ku qabsadeen halkaasi intee la ekaayeen aad baad u mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi habeenkii xalay mu-asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro hor leh oo qayb ka ah weerarkii xooganaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya sawiradan waxa ay si gaar ah alkataa'ib ugu soo bandhigtay khanaa'im kala duwan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkaas waxaana sawiradu ay gaarayaan afartan iyo saddex sawir si guud sawiradu waxay usoo bandhigayaan gaadiid hub iyo agabyo milatari oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen weerarkii ay mujaahidiinta kula jarmaadeen fariisinka ciidanka dowladda federaalka gaar ahaana kuwii dhowaan laga keenay dalka eritereya ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay cabdisamedow run ahaantii sawiradan ayaa ah kuwo aad u cajiib ah waxayna habeenkii xalay si aad ah ugu faafeen baraha bulshada waxayna soo bandhigayeen saanado iyo hub aad u fara badan oo ay mujaahidiinta ku furteen weerarka masagawaay adiga ku dhaado cabdisamed waad aragtay sawirada maxaa kaaga muuqanaya waa mahadsantahay maxamedow habeenkii xalay alkataa'ib sawirada ay baahiyeen waxay ahaayeen sawiro runtii aad saameyn u leh waana mid ka mid ah ayaa la dhihi karaa amaba sidoo kale waxaaba lagu tilmaami karaa saanadii ugu badneed ee ay soo bandhigaan tan iyo markii ay bilowdeen weeraradii ugu dambeeyey amaba ee hujuumkii weynaa ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka sawirada waxaa ka soo muuqanaya gaadiidka dagaalka qoryaha kuwooda culus kuwooda fudud zaadka oo ay ka mid tahay rasaasta qoryaha kala duwan tuutaha ay ciidamada ku labisan yihiin si guud gaadiidka haddaan u dulmaro waxaa kasoo muuqanaya ilaa shan gaari oo nooca cabdibilaha ah iyo sidoo kale gaari bijiya shanta gaari ee cabdibilaha ah mid weliba oo kamida waxaa ku rakiban qoriga darandooriga u dhaca ee loogu yaro dhashiikaha sidoo kale hubkaasi waxaa qayb ka ah qoryaha loo yaqaano ak ka iyo sidoo kale b k m-ka iyo sidoo kale qoriga loogu yaro g tariga kuwaasoo ah kuwa tira beel ah islamarkaana inta ishaad u qabato ay safan yihiin waxaa intaas dheer in qori weliba oo kamida hubka ay halkaasi kusoo bandhigeen mujaahidiinta uu wato rasaas aada u tiro badan qorqoradaha rasaasta ee mujaahidiintu soo bandhigeen runtii waa kuwo tiro beel ah markaa tiraadu waa tirinayaana maba tiri kartid inta sawirada ka muuqata marka maxamedow saadka malater iyo halkaas lagu soo bandhigay runtii waa wax aad u fara badan adi ahaan maxaa kaloo kuu muuqday waad mahadsantahay cabdisamed sida aad ka dhawaajisay saanadan waxaa lagu tilmaami karaa tii ugu badneed ee ay mujaahidiinta kusoo furtaan tan iyo markii uu wilaayaadka islaamiga ah guluf dagaaleedka ku iclaamiyey xasan sheekh marka laga yimaado qoryaha iyo gaadiidka aad sheegtay waxaa ii muuqanaya qalabyo kala duwan oo ah kuwa ciidanka haddii ay ahaan lahaayeen isgaarsiinta iyo hubka ay ku dagaalamaan ciidanka lugeeya sida bambaanooyin aad u fara badan oo ay alkataa'ib kusoo bandhigtay sawirada kuwaasoo nuocyo kala duwan leh oo ay ku hubeysnaayeen ciidamadii lagu soo afjaray xeradii ay ku lahaayeen deegaanka masagaway ee gobolka galgaduud waxaa sidoo kale cabdisamudow ii muuqanaya boorsooyin tuutaysan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kusoo bandhigeen sawirada khaniimada ah waxaa muuqanaysa in askari walba loogu talagalay boorsadiisa hubkiisa iyo wax weliba uu u baahnaa inuu ku dagaalamo maxamedo waxyaabaha hadda halkan ka muuqanay waxaa kamid ah qoryaha loogu yaro shamshuutarka oo yacni ay adeegsadaan ciidanka qeybtooda toogta khaaska u ah sidoo kale waxaan aragnaa qoryaha r b g ga aadka u tirada badan ee lagu soo bandhigay khaniimada cabdisamudow qoryaha r b g ga waxaa ii muuqanaysa inay wax ka cusub yihiin maxaa ku cusub oo aad ku aragtaa maxamedow qoryahan r b g ga waxaad dareemaysaa inay yihiin kuwo cusub oo dhowaanba laga furay baakadkooda waxyaabaha runtii hadda ku cusub ee qori weliba r b g ku rakiban waxaa ka mid a qalab yar oo ka saaciidaya in qoriga r b g ga ah liishkiisa uu saxnaado qori welibana wuu ku xiran yahay dhammaan waxaana xusid mudan maxamed oo hubka halkan lagu soo bandhigay kuma jiro hub yacni dhowr bilood lagu dagaalamay dhammaan waxaa la dhihi karaa waa hub dhowaan dowladda federaalka ah la soo siiyey waxaana loo badinayaa inay yihiin dhowr bilood kahor waxaa jiray hub aada u tiro badan oo maraykanku kasoo dejiyey magaalada muqdisho diyaaradaha sidayna ay kasoo degeen eelaboorka halkaasna uu safiir ku-xigeenka maraykanka ku wareejiyey taliyaha ciidanka dowladda federaalka ninka loogu yeero genaraal odawaa dhanka kale maxamed adiga maxaa kuu muuqday oo ciidanka laga soo qaatay waxaan arkayey kaamirooyin baan arkayey waxaan arkayay matooro waxyaabaas maxaa kaaga muuqday maxay ka dhigan tahay yacni in jeish dhamaystiran wixii ay wateen oo dhan laga qaatay waa mahadsantahay cabdisamed waa sida aad sheegtay khaniimadan waxaa la dhihi karaa waxaa ku dhan qalab weliba oo isticmaala ciidan haddii uu ahaan lahaa hub haddii uu ahaan lahaa gaadiid haddii uu ahaan lahaa isgaarsiin iyo wax weliba oo uu askarigu u baahan yahay tani waxa ay ka dhigan tahay in halkaasi lagu soo afjaray talis guud oo ciidan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qalabka isgaarsiinta ee ii muuqanayay waxaa ka mid ah taarar ay koomyo waxa loogu yeero sbaceka kaamirooyin ayaa sidoo kale ka mid a kuwaasoo ay wateen wariyaal la socday ciidanka waxaana suuragala in kaamiradahaasi ay ku keedsan yihiin xoogo ku aadan ciidamada dowladda federaalk oo baalaxoofteynaya islamarkaana muujinaya inay geesayaal yihiin kuna wajahan yihiin mujaahidiinta kuwaasoo laga yaaba inay dib u anfacaan muasasada al-kataa'ib islamarkaana ay kusoo bandhigto muuqaalada soo socda qalabku aad ayuu u kala duwan yahay waxaa sidoo kale ka mid a soolarada waxaa sidoo kale ii muuqanaysa matooro ay ciidanku isticmaalayeen taasoo ka dhigan in ciidan loogu talagalay in halkan ay sida magaalo ahaanba u degaan cabdisamadow yaanan ka tegine waxaa sidoo kale ii muuqanaya booshash kala duwan oo ay ciidanku isticmaalayeen kuwaasoo iyaguna ah inta ay indhahaadu qabtaan waxaa sidoo kale muuqanaya baalootooyinka r b g ga hoobiyaal kala duwan waxaana muuqanaysa in ciidankan loo soo dhammaystiray wax weliba oo ay u baahnaayeen cabdisamed waxyaabaha muuqanaya waxaa sidoo kale ka mid a sanaadiiq rasaas ah bal ka waran iyagana maxamedow sanaadiiqda sawirada ka soo muuqanaya waa wax tira beela tiro ahaanna maba tiri karno oo inta hadda sawirada ka muuqda ayaaba ah kuwa aada u tiro badan waxayna arrintan ka markhaati kacaysaa amaba ay xoojinaysaa hadal uu dhowaan jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubeyd oo lahaa dekado ayaa halkaas inooga furmay amaba waxay halkaas inoo noqdeen yacni goob aan ka helno zaadka iyo sidoo kale hubka aan kula dagaalameyno marka maxamedow haddoo kale xasan sheekhna waxaa habboon saan is leeyahay in sawiradan aysan tusin kuwa la taliyayaashiisa ah maadaama laga yaabo inay ku kiciyaan dhiikar ama waxyaabo caafimaadkiisa waxyaabo u dhibaya sababtoo ah waa jeyshkii ugu dambeeya baa laleeyahay qiyaas toddoba boqol oo askari goob ay ku sugnaayeen oo isugu jira kuwa loogu yeero gorgor iyo waxyaabahaas way ku jiraan laakiin waxay u badnaayeen ciidankii eriterea marka ciidankii eriterea waa goobtii ugu dambeysay oo ay ku sugnaayeen badanaana sidaad ka warqabtaba waxay ahaayeen askar la celcelinaya oo awalba fakfakanaya waataa darad dhegeysanaysay askarigii ay qabteen maxaa la yidhahda ciidamada mujaahidiinta markii oo laga wareysanayay idaacadda andulus waa tuu lahaa annagooba xaaladda nagu dhanaan tahay oo inaan kala fakano rabno waa idinka yacni nasoo weerarteen waa tuu lahaa maxmed waan ka bixina falanqeynta malaha waan ku dheeraanay maxaa kusoo gabagabeynaysaa sidaanba horey u sheegnay halkan waxa ka muuqda ayaa ah in lasoo afjaray mid ka mid a talisyada ugu waaweyn ee ay ciidamada dowladda federaalka ka sameysteen gobolada dhexe gaar ahaana gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya horey waxaan u aragnay oo ay mu-asasada alkataa'ib usoo bandhigtay weerarkii galcad oo ay mujaahidiintu sidaanoo kale ugu soo furteen gaadiid iyo hub aad u fara badan kanina waxa uu ku biirayaa weerarada noocaas oo kale ah ee ay mujaahidiintu ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga ah marka lasoo uruuriyo waxa halkan lagu soo bandhigay ayaa lagu tilmaami karaa hadalka allah subxaanahu watacaala ee ah ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
haddaba weli waxaa taagan hadalhayntii ka dhalatay weerarkii weynaa ee ka dhacay deegaanka masagaway iyadoona ay iska soo dabadhacayaan dadka bogaadinaya dhowaan kulan ballaaran oo lagu bogaadinayo weerarkaas ayaa wuxuu ka dhacay magaalada ceelbuur warkaas waxaa faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac
qaybaha kala duwan ee bulshada oo wejiyadooda farxadu ay ka muuqato ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud kaas oo lagu soo dhoweynayay laguna bogaadinayay weerarkii ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha la shaqeeya islamarkaasina wada dimuqraadiyadda lana dagaalamaya ku dhaqanka shareecada islaamka oo lagu laayay askar gaaraysa boqol afartan iyo sagaal oo ka tirsanee dowladda federaalka islamarkaana hubkii ay wateen laga furtay ayaa waxaa bulshada uga warbixiyey weeliga walaaya islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abukaalid deegaanka masagawaay ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka waxaa horey uga taagnaa calanka tawxiidka waxaana ka dhisnaa maamul islaami ah laakiin waxaa oo idil dowladda federaalka oo shisheeyaha garab ka helaysa ayaa cagta marisay sheekh cabdulaahi abukaalid ayaa sheegaya in farxad weyna u soo hoyatay xarakada shabaabulmujaahidiin iyo dadka kale ee muslimiinta ah kadib weerarkii masagawaay ka dhacay hogaamiyaasha dhaqanka ee qabaa'ilka galguduud qaarkood ayaa munaasabadda goobjoog ka ahaa waxaa ka mid ah ugaaska beesha maxamuud hiraab ama duduble ugaas ciise ugaas maxamed fal ka dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ahay muslimiinta ku guuleeyey cadowguna uu maaragtaa jabka ku gaaray waa arrin farxaddeeda leh waa guul u soo hoyata muslimiinta waa waxaan jecelnahay inay subax walbaba ku kallahaan cadowga waa waxaan jecelnahay ilaahay idankiisa in ilaahay subxaanahu wa tacaalahayna aan weydiisaynahay ilaahay inuu jabkaas u labanlaabo subax walbaba waa soo dhoweyhaynaa waxaan leenahay raggii mujaahidiinta ahaa ee maaragtaa ku dhaawacmay ilaahay ha caafiyo kuwii maaragtaa shahaadada ku helane ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalaan leenahay inta maaragtaa aan hadda maha ku fadhinane iyo inta codka naga dhegaystayna waxaan leenahay waa garab istaagaynaa wax kasta oo cadowga lagula diriri doono insha allahu biidnillahi alkariim ugaas ciise ugaas maxamed ayaa askarta iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka waxa uu ugu baaqay in ay ka soo noqdaan falka ay ku jiraan ee ay shisheeyaha kula shaqaynayaan waxay qaateen dadka gaalada raacay oo safka gaalada ku jiraa waxa gaaladu ay wadaa inay sax yihiin waxaan leenahay sax maaha waxaa saxa ilaahay kitaabkiisa in la raaco waxaan leenahay ka soo hara galabta sheegideedu nooma ahan wax badan aan ku celcelin waxaa la yidhi naftu intay joogto la tacaalna waa jiraa qof kasta oo codkanaga maqlay waxaan leenahay ilaahay u toobadkeen ka soo laaba cadowga u soo laaba islaam ku soo laaba ilaahay kitaabkiisa inaad iska rabtaagtid ayagana intaasaan u sheegaynaa cadowga horaa loola hadlay haddana waa kusii noqonaynaaho inta naftu ay nugu jirto dadka muslimiinta ahu ma ogola in la dhalangediyo oo diintooda iyo dhaqanka muslimiinta soomaaliya in la dhalangediyo ma ogola ilaahayna waxaan weydiisanaynaa galabta waa salaad casir aan soo dukanay beydka ilaahay ayaan hor fadhinaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa cadowgaas isagaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu jibin ku dhufto uqaasa ilaahay subxaanahu watacaala guusha inuu muslimiinta siiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa jab ku dhacay inuu u kujibaaraan ilaahay weydiisanaynaa nabadoon maxamuud cali gacal xaaji roog oo ka mid ah hindargaradka gobolka galguduud islamarkaana ka mid ahaa dadkii munaasabadda lagu casuumay ayaa waxa uu ka warramay cidda iska leh dalkan soomaaliya dalka soomaaliya waxaa iska leh dad muslimiina dad diineedaa iska leh dad jihaadiyaha iska leh ilaahay subxaanahu watacaalaaha garabkayna taagan ma oggolaa doonno mushaarka dhanna ood adduunyada ku gaadaysaan iyo habrihiinna dulfaha ah oo xasan gurguurta u sujuudaya sujuud faalsa oo dalkan soomaaliya waxba kama gashee hordhici waad aragteena ha ku baktininaya isaga tagaan leennahay xasan gurguurto waxaan ku leennahay xooggaagii waad aragtay waxaad gaalo keentay maraykanaa been idiin soo sheego oo idin yidhi al-shabaab koor ha lagu xiro koor ha lagu xiro yaa ku xirayana shirka kuma derinina waa dooligii muujeedaa yidhi mukulaal kooraan ku xiraynaa madooliyaa mukulaal koor ku xiri kara islaam iyo gaala iskuma aadaan allah macayna waxaan ku dagaalamaynaa oo waddadii xaqa ahayd waxaan leenahaa muslimiinay sabra dagaalka saaxada jihaadka ku sabra xaaji roog ayaa kelimadiisa sharif ku soo gebagabeeyey dadkaynu waa daadiloho dawaaqidka gaala way diilaan daaquudka gaalo way diilaan dadkaynu waa daadiin looho daaquudka gaalo way diilaan marka halkaasaan ku soo gebageynaynaa jazaakumullaahu khayran hurdada aan ka kacno ushana aan qaadano gaala waa jabtay munaasabadda ka dhacda magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhoweeyey shirkii bariga afrika ee dhowaan u soo gebagaboobay xarakada shabaab ulmujaahidiin culummada diinta islaamka iyo hogaamiyaasha dhaqanka qabaa'ilka kaa oo qodobada ka soo baxay ay ku jirtay in lala jihaado shisheeyaha iyo inta ku garabka ah
warkaani saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku dhowaad labaatan neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka mahad ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid siddeed iyo toban neef oo geelah ay ku wareejinayeen odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka dhacday magaalada kunyo barrow waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo iskugu jira culimo mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan geelan ayaa loogu talagalay ciidamadii mujaahidiinta ee weeraray shayihii ugandha ee ku sugnaa buulomareer waxaana arrintaasi faahfaahsan uga warramay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ahna ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim intaa kadib waxaan ugu deeqnay wiilasha furmaha jooga ee degmadeenna ee gobolka shabeellada hoose ku dagaalamahayo gaar ahaan raggii daraad saliibiyiinta een dheg dhiigga u daray waxaan u diyaarinay wax aan loo diyaarin karin wax in lagu farxiyo aynan mudneen wax in loo sheegay aanan ahayn laakiin een maxabadna soo qaaday haddii aan dib usu dhigi lahayn aan ka badin lahayn laakiin ay nagu dhiirigelisay in aan u hordhigno wixii aan soo hormarinay waxaan leenahay walaalaha waxaan usoo dhiibnay siddeed iyo toban neefoo geel ah oo aan ugu tiragelnay hilib in hilbi looga dhigo walaa wiilashayni mucallimiintayni xaafidiintayni mujaahidiintayni oo habeen iyo maalin hurdada diiday sidoo kale sheekh axmed dheere iyo sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa kelimaad muhiim ah ka jeediyey munaasabadan geela lagu wareejinayey waxaa laga rabaa inaan sabirkaa darti aan ku gaadhsiino dadka muslimiinta ah iyagoo soomaalidu wax bilaaba laakiin dad badan ay leeyihiin soomaalidu ma sabirto middana laga rabaa waa middaa iyadaa weliba aan isku dayno shayga aan sheegayno inaan inaan ku camal falo annagu aan fulino meel walba aan gaadhsiino bishaaraduna way dhowdahayo ma dheera dagaalkaa suudaan markuu ka bilowday teleefanno maanaan haysanin oo la- laloo sheegay yaa waxaan nidhi ilaahayow dagaalkaa isagaa waxaad ka dhigtaa dagaalkii ehligaah soomaaliya ku dhacay oo kale si iyaguna jihaadkii uga soo dhex baxo oo ay dagaalamaan meel kasta oo walaalaha muslimka ay joogaan shahaadanayo tawxiidku ka dhab yahay way ku farxeen wax meeshan ka dhacay noqobada iyo arrimaha iyo eh, halganka ay soo diyaariyeen ee dhaqaalaha ay soo ururiyeenna jazaahum allahu khayran way ku mahadsan yihiin waxayna tusinaysaa ummaddu inay tahay umma waaxide oo jasad waaxida ah mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraxumihim wa tacaduufihim ka mathali ljasad alwaaxid bal dadka camalkan iyagoo lahoo difaacanaya inay yihiin ayay daliil u tahay ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa kelimad halkaasi ka jeediyey wuxuuna geela ka guddoomiyey odayaasha dhaqanka si uu u gaarsiiyo raggii loogu talagalay etoobiya soomaaliya way yaqaanaan weligood annagoo carruura laga sheekayn jiray baalkii etoobiya oo waxba aan gelin laga sheekayn jiray oo odayaasha oo jihaadna uu jirinba soomaalida markaa naceeb ayaa ku beeran etoobiya ay naceeb tahay falil alxamd taasaa ilaahay u mahadnaqaynaa marka taxriidka iyo ummadda waxaa weyan la baraarujinayo iyaan laga daalin jazaakum allahu khayran sidaa marka aan wada jirno hadda oo loo wada socdo qof kastaba kaalintiisa ha qaato jazaahum allahu khayran odayaasha way dadaaleen ilaahay ha barakeeyo iyaga way yaraysteen laakiin annagana lama yaro way badan tahay xaqiiqatan wax ay keeneen aad bay u badan tahay haddana uguma horreyso horaa un sheegay in badan odayaasha jazaahum allahu khayran kaalintooda way qaataan culammada sidoo kale way qaataan yaan la daalin alla barigana ha la badiyo intaas ayaan rabay inaan dhaho
warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa